رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا التأويل تأويلك بل معاني ذو يمادو يوم ركبة تعلق سن تأويلك ayaa safxaadka inoo soo socda insha allahu tacaala inoogu imanaya ayaa waxaan soo ogaanay bal xagga sifaadka marka la eego qur-aanka kuba yimi ama axaadiidta saxiixa inooguba sugnaaday in sideeda laguba sugayo daahirkeeda lagu dareerinayo oo aan la awilahayn kayfiyo iyo na aan loo yeelahayn bal taas baynu uu yahay madhabkii salafkuna si nusuustuna inoo keenaysay bal taas baynu soo ogaanay haddaba bal ta'wiil muxuu yahay weeye khaasatan qeybihiisa yem wuxuu kuba yimaado iyo bal umuuro kuba tacalluqsan oo duhuuru ta'wiil iyo safaxaadka kaga dambeeya kolley bal markaa waa waxyaalo kala duwan baan ku arki doonaa tiwe ka ta'wiilu fi listilaaxi bal xagga luqada kolley imaka taa waxba uma cinaayoonayne ta'wiilku xagga luqada ma xagga istilaaxaan lahayn yudlaqu calaa halaati macaanin waxaa lagu idlaaqaa saddex macnuu istilaaxa ku yimaada kale daahirku calaa halaathati macaanin la yidhaaha ed laftiga macnan waa mudakare macaanin jamcay u tahay marka in cadadka la ta'niisiyo calaa halaathati macaanin baa saasa adugu kollay ee sababku ama qaacidadii waafaqsanaanayse calaa halaathati macaanin ka koobaad ma ta-uulu calayhi xaqiiqat lamri fi haani xaalin ka koobaad waxa weeye ama macnaha koobaad maa ta-uulu waxay u laabmayso calayhi isaga korkii xaqiiqatu lamri amarkan bal markaa xaqiiqadiisa oo shaygan xaqiiqadiisu waxa ay noqonaysay u laabmayso fii haani xaalin waa caaqibada ama shayga xaqiiqadiisu wuxuu yahay uun taas ayaaba laydhaa oo alxaqiiqatu alatii ya-uulu lkalaamu ilayha kalaamkan ama waxaani daahirkiisan ha waafaqo lafdigan ama yaan u waafaqayna laakiin waa xaqiiqadii shaygan markaa halkan kuba sugnaa ama kalaamkan xaqiiqadiisu waxay uba laabmayso kaasba macnaha uu koobaadye bal maalan waxyaalahan ilaahay subxaanahu watacaala inoogaba warramay ee dee qiyaamadiiyo umuurahaasbaa iyo saacaadkiiyo waxaa imanayo ama janno wax ku suganaya naar ta'wiilkoodu muxuu noqon waa waxaa shaygaa xaqiiqadiisa maaha macnahan dihniyan tasawurayno ee waa shaygan cayntiisa ama xaqiiqadiisa ay arrinkani xaqiiqadiisan uu laabmayo kalaamkani kaas baa lagu magacaabaya taawiilkiisu noqonaya wa hada macnaahu fi lqur'aani alkariim meelaha uu qur-aanka kariimkaa lafdiga ta'wiil ku yimaadana macnuu taas buu noqon naxwu qowlihi tacaala dalika khayrun wa axsanu ta'wiila xagga ta'wiil ahaan ujeeddadu waxaas baa khayr badan caaqiba ahaan iyo waxaanuu isagu dib ugu laabmaya ama xaqiiqadiisu uu yahayna isaguba u mudan walamaa ya'tihim ta'wiiluh oo bal maalan waa ama waciid ha noqoto ama umuurahan kale qiyaamahaba noqotiyo umuuraha weli waxaas ta'wiilkii ujeeddadu waa shaygan xaqiiqadiisii waxan waa loo sheegay loogaba warramaye laakiin waxaan xaqiiqadiisuu yahay uba laabmayo xaqiiqada shaygii weli wax u yimi ma aha hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu yowma ya'tii ta'wiilahu yaquulu aladiina ninasuu min qabl balde waa cadaabkiiy wixii loogu goodiyayey miyay sugayaan ta'wiilkiisa mooye ta'wiilkuna waa shayga naftiisii oo yimaada xaqiiqadii waxaan kalaamkani lahay uu u iilanayay oo dhaca bal waxa weeye taasi waa macne wa macno taawiili fi laayaati almadkuura maa ta'uulu ilayhi xaqiiqatu lamri fi haani xaalin taawiilka aayaadkaa inoogu sugan macnaheedu waxa weeye uun shaygan ama kolba laga warramayo xaqiiqadiisu waxay dee noqonayso fi lcaaqiba ee isaga uu yahayba shaygaas ama xaqiiqadiisu fii haani xaalin iyo marka dambe iyo caaqibadiisa ama hadalkani uu iilanaye xaqiiqada laga warramaya taasba aayaadkani uu yahay inta badanna ta'wiilka qur-aanka kuba sugan kolley macnahaasuu ku yimaada ibnu taymiya wuxuu yidhaha isagoo tan dee bal usluubka isagu usoo dhigto fatwa alxamawiya alkubraa التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وهي موافقة الظاهرة تأويلك هو حقيقة كلامك إيلان يظاهر كسابة وافقده فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هي- هو الحقائق الموجودة أنفسها وبل مثلا وحي إلهي كبا والرمي ee jannaba ku sugnaa akli iyo shurb iyo libaas laba lahaa inay alfaada ayaa laynooga soo cabiray kolley waxyaala aynu macnahooda garanaynayna in badan bay la mid yihiin laakiin magac bay la wadaagsadeene xaqiiqa ahaan lamay wadaagsane iyo saacadda qiyaamkeed iyo waxyaalaha dhacaya dhammaanba waxaa ta'wiilkoodu muxuu noqonayaa maaha lafdiga oo macno kale lagaba matalan loo sarfiyo iye waa xaqaa'iqda waxaasi ay leeyihiin shayga xaqaa'iqdiisi oo bal matalan libaaskii iyo akligii iyo wixii shurbigii janno waa shayga xaqiiqadiisan dee uu markaas ayuu noqonayaa saacadina waa sidaas oo kaleo taasi waa macnaha hore ويطلق التأويل تأويل كوحا لغو إطلاقا بمعنى التفسير وحا كلو أيما دا حق إصطلاحا لفتغا التأويل التفسير وفسرت وحلا فسرون وذلك قول ابن جرير ابن جرير بعد كسوع العليا تفسير كيس قول كويلا هبوي القول في تأويل قوله الله قوله تعالى كذا معنى وعنوانك آيات كبار معنيه هي تفسير كي مركو الشيغي تنكو بلابانيا wuu odhanayaa bal qowlkii laguba qowlayay aayad dee kolba aayadda uu kaba hadlayo ama qowlkaa ilaahay ta'wiilkiisu ayuu bal matalan taasuu kaba cabiraya markaa maxaa ta'wiilku halkaa yahay ay tafsiiruhu weeye oo ta'wiilka halkaasi macno tafsiir weeyaanoo ta'wiilu laaya macno tafsiiru laaya ayuunbuu noqon wahada huwa alghaalibu cala istilaaxi almufasiriina lilqur'aan qolooyinka qur'aanka fasira markay ta'wiil leeyihiin ama ta'wiilul aaya ay leeyihiin ama ahla ta'wiil la odhanayo iyagoo ahla tafsiir loo jeedo macnuu ata'wiil waxuu leeyahay ama macnihiisu yahay macna tafsiirun kama yaquulu ibnu jariirin wa amhaaluhu min almusanifiina fi tafsiir ayaa maxay odhanba wakhtalafa culamaau ta'wiili oo taa maxay ula jeedaan culamaau ta'wiil waa culamaau tafsiir baa bal aayadan ama markaa taas macnaheedii ay iskuba khilaafay haddaba istilaaxa mufasiriinta ama istilaaxa u badan mufasiriinta ee ibnu jariir iyo kayrkiina kalaamkooda kusoo noqnoqda markay ata'wiil odhanayaan macnuhu waa tafsiirun taas weeye waa is- macnaha labaad ee uu leeyahay macnaha saddexaad oo kan dee marka la joogo in ama la joogo xaggan sifaadka ama in usuulka iyo waxyaalahaas isagu soo noqnoqdaano waa kano sarfu lafdi lafdigii oo laga sarfiyo can ilixtimaali alraajixi ixtimaalkii raajixa ahaa ila alixtimaali ixtimaala loo sarfiyo almarjuuxi laga raajax ahaa lidaliilin daliil daraaddeed yaqtarinu bihi la xidhiidhsanaya balkana waa kolley waa wax badan oo had iyo goor baabkan sifaadka marka la joogo iyo kutub ulusuul iyo keyrkiiba macnaha ay u badan weeye oo waxa uu yahay anaa lafdibaa dee wuxuu leeyahay macnuu leeyahay daahir uu ku yahay waa macnaha marka la maqlo dihniga usoo degdegayo ruuxa fahamkiisa laakiin muxuu leeyahay ma aha macnaha keliya ma laho nas maaha dalaaladiisu ay mid keliya tahaye macno laga raajaxsan yahay oo kaa marka la maqlo xaggii fahamka usoo degdegaya aan ahayn oo uu ixtimaalayaana wuu jiraa haddaba markaa haddii macnihii daahirka ahaa ee fahamka usoo degdegayay ee raajixa ahaa ama kay daahirka ka cabiraan weeye laga sarfiyo laga kaxeeyo oo lagu xambaaro macnihii labaad ee isaga marjuuxa ahaa ee laakiin uu ixtimaalayay lafdigu sida loogu xambaarayna ay tahay daliil meesha k yimi oo ka dhigay macnaha marjuuxaka maanta halkan raajixa ku ah oo isagu dee de- daliil markaa la xidhiidhsaday oo keenaya sarfintan keenaya balkaasna waa macnaha saddexaad oo waana kaa marka kutubul usuul ay joogaanna kay isagu ka hadlaanba halkanna marka la leeyahay ta'wiilu sifaat iyo waha la awilaya lama awilayo umuuraha waa macnaha markaa loo jeedo oo waa sarfu lafdi lafdigii oo laga sarfiyo can ilixtimaali araajixi waa macnihii daahirka ahaa ee marka la maqlo fahamka usoo degdegayo waa ixtimaalkan raajix ee lafdiga ila alixtimaali ixtimaalla loo sarfiyo almarjuuxi laga raajaxaa waa macnahan labaadee lafdigani uu xambaari karo laakiin marjuuxa ah lidaliilin daliil daraaddeed waa daliilku waa waxaan keenay in macnihii marjuuxa maanta ka raajixee loo jeeda halkan ama loogu xambaaraya uu noqdo daliilkaasoo yaqtarinu bihi lafdigii la xidhay oo waa daliil meesha jira haddii daliil aanu jirin dee waa ciyaarun bay noqonsa noo soo socoteen wahaada haddaba taawiilku macnahan saddexaadee uu leeyahy kan dambe huwa aladii kii weeye macnaha waa siduu dee kollay meelahan kalaamyada qaarkoodna ciddii masaadirtan ka soo naqlinaya oo halka hoose idinku sugan tahay laakiin bal safxadan soo dhaafnay un al asmaa-u wasifaadka ugu dambeeya iyadoo kitaab magaca xambaarsan oo uu leeyahay bayhaqi aan soo aragnay oo dee madbuuc ahaayo bayhaqi markaasin kollay nuqul kala duwana aan ka soo naqlinay waxa ay tahay uun waa risaalo yaroo kooban oo kitaabka markii ugu horreeyey kan wax ka soo naqlinay oo shanqiidi leeyahayoo kollay magaceeda dhamnina wala waa risaalo yar uune manhajun wa diraasaatun liaayaati alasmaa'i wa sifaat oo halkan iyo meesha ka dambaysaba kan ku sugani waa risaalada shanqiidi kollay magaceeda oo dhammina taas buu ahaa manhajun wa diraasaatun liaayaati alasmaa'i wa sifaat inta kale waa majmuuc fataawa iyo kuwa un hadaba wahaada haddaba macnahan dambe sarfu lafdi can alixtimaal araajix ila alixtimaal almaxal rujuux lidaliilin yaqtarinu bih huwa isagu aladii kii weeye macnaahu ay u jeedaan weeye akaru man oo dadka intooda badan takalama hadlay min almutaakhiriina kuwa dambea fii taawiili nusuusi sifaat sifaatka nusuusteeda ta'wiilkeeda macnaa taawiilkaay u jeedaan waa macnahaas iyo wa tarki ta'wiilihi ama inaan la awilin wahal daalika ta'wiilkaasi maxmuudun mid fiican miya am madmuumun amase madmuum we miy miyuu yahay aw xaqun ta'wiilkaasi ma xaq ba am baadil ujeedadu umuuraha markan dambe mutaakhiriintu ay kaba hadleene ta'wiilkaasi waa madmuum meye maaha madmuum waa xaq waa baadil umuuraha caynkaa ta'wiilkay u jeedaan waa noocan weeye lafdigii oo macnihiisii daahirkaa laga sarfiyo macno kale lagu fasiro loo sarfiyo dee bal daliil keenay daraaddeed dee halkana taqsiimkiisa haddaba wahada huwa istilaaxu lusuuliyiina marka cilmiga usuululfiqi la joogana lafdigan ata'wiil iyo dee markay addaahir iyo almu'awal kaba hadlayaanoo laba noocoo isqaabilo ah kay u jeedaan istilaaxoodu waa kan labada macnee hore maaha ee macnahan imakaan hayno ayaa ku istilaaxa usuuliyiintu uu yahay walahu cindahum halaatu xaalaatin bal markaa ta'wiilka walahu waa ta'wiilkii waxaa u sugnaaday cindahum usuuliyiinta halaatu xaalaatin saddex xaaluu leeyahy markaa ta'wiilku usuuliyiinta agtooda istilaaxooda waa macnaha boorta ku yimaada markaa saddex xaaluu yeelanaya midi waa maxay sarfu lafdi can daahirihi lmutabaadiri minhu ilaa muxtamalin ama muxtamilin marjuuxin lidaliilin saxiixin min kitaabina wasunna bal waxaan leenahay waa si guud baan uga hadlaynaa lafdigii ta'wiil wuxuu yahay imikana waa ta'wiilkii istilaaxa usuuliyiinta markaa lafdigii oo la sarfiyo can daahirihi daahirkiisii laga sarfiyo almutabaadiri minhu ka degdegayo ujeeddadu marka la maqlaba waxaan dhaqsa looga fahmayey fahamka usoo degdegaya macnihiisaas laga duwo laga sarfiyo ilaa muxtamilin macno isagu lafdigani uu ixtimaalayo oo marjuuxin laga raajaxsanaayo kaa fahamka u degdegaya daahirkiisa aan ahayn loo sarfiyo laakiin maxaa loogu sarfinayaa lidaliilin saxiixin daliil saxiixa oo min kitaabin kitaab isagu ka ahaaday daliilkaasi aw sunna waa daliil ama qur-aankii ama xadiidkii oo inoo sugan ayaa keenay macnahan maanta marjuuxa ahaa inuu noqdoba ka daahirka ah inuu noqdo ka halkan loo jeedo markaa waxaa daahirkii looga kaxeeyey ama macnihiisii fahamka u degdegayay waa daliil daraaddeed kaasi waa ka koobaad wahada yusamaa ta'wiilan saxiixan markuu ta'wiilku noocaa yahay ee daliilkeeni meesha uu jiro qur-aana ama xadiisa ta'wiil saxiixa la odhanaya wa ta'wiilan qariiban way dhahaan ta'wiil qariibana waa dhowyey bay leeyihiin oo ta'wiil qariibana way dhahaan nowca min atawiilna halkii sifaatkii ma gelaya say noo dambayse waa ta'wiilkaas waa mid dee saxiixun maqbuulun laa nisaaca fiihi nooca caynkaasi kol haddii daliil saxiixi keenay ama daliil qur-aan ama sunno saxiixa ah uu inoo keenay macnahan oynu ugu xambaarnay ta'wiil saxiixuu noqonayaan laysku haysan oo maqbuula waadna kaa taawiil saxiixa ay ka cabireen ama taawiil qariiba wa mihaalu dalika qowluhu sala allahu calayh wasalam bal kaa mihaalkiisu waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisii uu yidhi aljaaru axaqu bisaqabihi ruuxa jaarkii isagaa ku xaqleh kii jaarkiisa ahaa dee waaba gurigiisa iyo wixii adugu bal isagaa ku xaqleh kolley waa xadiis qayb ka mid ahayd oo saxiixa bukhaari ku sugan raqamkiisuna xagga hoose ayuu xadiidka idinku sugan yahay haddaad tatimadiisii doontaan inaa wada aragtaan bal markaa kolley waa kitaabalbeec dhexdii waana ama shufcaba abwaabteeda inkaasba weeye oo ruuxii jaarka ahaa isagaa kan lasiiqiisa ee ku dheganee jaarkiisa ku xaq leh bal haddaba xadiidkan fa ina daahirahu daahirkiisa almutabaadira minhu daahirka macnaha marka ugu horeeye lagaba fahmeeye soo degdegaya waa hubuutu shufcati liljaar shufca inay u sugan tahay ruuxii jaarka horta shufcadu waa tamaluka ama lahaansho wax la yeelanayo qahari oo ruuxu aanu ikhtiyaar dee kii isagu waxaan marka hore yeeshayba aanu u lahayn oo ruux ilaahay ama dee shareecadeennu ay siisay ruuxan bal matalan laba ruux hadday guri bay wada leeyihiinba gurigu uma kala socno waa isugu jirayo waa waxaa dee albaabkiisii iyo maraafiqdiisii mid keliya wayo umuu kala socnayn way wada lahaayeen marka midkood baa qeybtiisii iibiyey oo cid kaleu kaba iibiyey isagoon dee saaxiibkiina u idmin marka maxaa la siiyo shareecadu siisay waa si dararka meesha iman karee wax wada lahaantan kaba iman kara meeshii loogaba saaroo loo daafaco kii qeybta kale lahaa inuu la wada wareego hadda markaa labadii kale ikhtiyaar markaa meeshuuma yeelanayaan kol haddaanu isagu marka hore xaq buu leeyahay aanu kaba tegin inuu wixii uu ruuxan kale kaga iibiyey intuu iska celiyo uu la wada wareego waana ta shufcada la yidhaaha dee baab gaara kutubta fiqiga iyo xadiidkaba wuu inooguba sugan yahay bal kaasba weeye xaqaas tamaluga qahriga ah ee darar si loo daafaca meeshan kaba iman kara dadkan dee waxaa wada leh shayga uu kaba dhexeeyo bal taas weeye horta taas baa shufcadu ay tahay laakiin laftigan xadiisku kolley sababtii uu lahaana waa nin ku lahaa nin kale gurigiisa dhexdii wala ay u socnaayeen guri ku lahaayoo iibinayay oo markaa deeto qiimihii loo dhigay qiimo aan ahayn baana ninkan kale kuba doonayay oo markaasuu xadiidka soo qaado haddii aanan rasuulka ilaahay taa ka maqlin lacagta caynkaasa kaamaan siiyeen anuu intaa ku helaya buu leeyahay laakiin adaa jaarkii an haddaba laftigan daahirkiisu muxuu keenayaa in jaarnimada labadan labadooda guri isku dhegsan yihiin laakiin ay u kala soocan yihiin inay isku kadin ahayn inay isku maraafiq ahayn inay u kala soocan yihiin milkii ka dhexeeyaa ma jirto jaarnimo mooyaane inuu jaarkuna xaq shufco leeyahay baa xadiidka daahirkiisu yahay oo daahirkiisu keenaya bal dee markaynu eegno xadiidka qolooyinka labadii saxaabiya hadalkoodu halkan kuma sugnaana saxaabigii khaasatan guriga lahaa doonayay inuu iibiyo waa si dee fahamkiisuba ahaa marka dee waana tan bacd dawaa'if ay yidhaahaan ma bacd alculamaa shufco jaarkanaba ay siiyaan haddaba bal xadiidkan wuxuu daahirkiisa usoo degdegayaa uu yahay jiwaarkii in lagu mudanayo shufco waxamluljaari jaarkoo laakiin lagu xambaaro o lagu fasiro fii hada alxadiidi xadiidkan calaa khusuusi shariiki lmuqaasimi kii waxaan gurigan laba lahaayee dee isagu qeybta kuba lahaa lagu fasiro lagu xambaaraana xamlu lahu waa fasirid ama xambaarid xadiidkii lagu xambaarayo calaa muxtamilin marjuux wax lafdiga uu keeni karayay oo jaarnimada in loo jeedo jaarnimadan dee imaka shariko in looba jeedo laakiin waa laga raajaxsanaayo fahamka waxa u degdegaya waa macnaha kale jaarnimadii caadiga inaynu naqaanay haddaba in xadiidkii isagoo aljaaru axaqu bisaqabi aan kaba dhigno in dee bal masalan jaarkan looga jeedo kii waxaan lalahaayey guriga wada lahaayeen loo jeedo waa macne kii daahirkaa macno aan ahayn ayaan xadiidkii ku xambaaran kuba fasirna laakiin maxaa keenay intaa laguma fasiro ilaa laakine annahu dalla calayhi waxaa kaa ina tusaya oo jaarnimadan in looga jeedo kan isagu shariiga ah ina tusaya alxadiidu saxiixu xadiida saxiixa oo isna saxiixayn inooguba bukhaariyo inooguba sugan oo wahuwa qada'uhu sala allahu calayh wasalam bishufcati fii kulli maa lam yuqsam waatan xadiidkaasan aha rasuulku inuu xukumay shufcada shufcaduna waa tamalugaa qahrigeen soo sheegnay inuu xukumay fii kulli maa lam yuqsam wax kastoon qaybi ku dhicin oo la wada leeyahay haddii dee mid qeybtiisii uu cid kale kaba iibiyo bal taas buu rasuulka ilaahay xukumay fa idaa waqacat ilxuduudu laakiin hadday xuduudu dhacdo oo ujeeddadu qeybtiibaa ku dhacday oo mid kasta intiisiibaa kii kale ka soo cantay wasrifat iduruqu wadooyinkiina la caddeeyo mid kasta kadinkiisa gaarka ayaabuu leeyahayoo maraafiqdii iyo kadinkiiiy waxba kama dhexeeyaan ee waa laba jaaruun bay noqdeen wax isugu jiraa ma jiro falaa shufcata markaa shufca ma jirto xadiidkaasoo isna saxiixa ayaa markaa aynu ugu xambaarnay kaa hore aljaaricu xaqu bisaqabiya macnihiisa daahirka ahaa jiwaarnimo in shufco lagu mudanayo kan baa ina tusay markaa daliil baan haynaa saxiixa oo sunnihii ka mid ah oo macnihii daahirka ahaa ka kaxaynayo macnihii marjuuxa ahaa ee ixtimaalkii labaad ee marjuuxa xadiidka aan ugu xambaarno kaasi markaa muxuu noqonaya taawiil saxiixa taawiil maqbuula taawiil qariiba markaasi waa ka koobaad mid labaad oo dee waa kan mas-uuliyiinta intaba san usoo dhigtee sarfu lafdi lafdigii oo la sarfiyo can daahirihi daahirkiisa laga sarfiyo lishay-in shay daraadii yactaqiduhu uu ictiqaadinaya almujtahidu ruuxan mujtahidkaa xadiidka daahirkiisa ka sarfinaya daliilan maaha imika inaan leenahy waa daliil ee isaga u ictiqaadinaya waxaan inuu daliiliyo daliil u arkaa wa huwa fii nafsi alamri laakiin xaqiiqada marka la eego laysa bidaliilin daliil maaha waa wuxuu isagu u malaynayay inuu daliiliyo taasaan u sarfiyon u awilayaa buu leeyahy laakiin markaan waaqacayax nafsulamarka eegno daliil maaha wahada taawiilka caynkaasa oo ah sarfigiio daahirkiisa lafdigiio daahirkiisii lagaba kaxeeyo waxa loo haysto ama loo malaynayo daliil inuu yahay laakiin aan daliil ahayn yusamaa waxaa lagu magacaabaa faasidan macnaa ta'wiilan faasidan ta'wiil faasidaaba la yidhaha wa ta'wiilan baciidan ta'wiil baciidana kaa waa la yidhaha ta'wiil baciidaaba la yidhaha oo ta'wiil baciidaaba la yidhaho dee waa amsilada ay halkan laba yimaadaan kutub ulusuuliyana ay sooba naqliyaan waxaa kaa mid aha mid khaylaan la odhanayo isagoo toban dumara qabo soo wada islaamay islaamkii wuu islaamay reer saqiif buu ahaa ayaa waxaa xadiidkii ku yimi amsik arbacan wa faariq saa'irahunna afar dumarkii ka mida dooro oo hayso inta kalena faraa ka qaad xadiidka daahirkiisu muxuu yahay afartan inagoon la eegin ma kuwii u horeeyaa ma kuwii u dambeeyaa ma dhexbaa iyadoon la eegin ma mar baa meherka u wada guursaday tobankan mise tartiib buu u guursaday aan la eegin waa kol hadday islaam tahay iyo dad soo islaamay afar kuwa ka mida inuu dooranayo xataa kuwii ugu dambeeyey haba noqdeen intii kalena ay tahy inuu farah ka qaadayna afar dadkii raggii ma dhaafinayaan waxa weeyaan markaa dee qolooyin baa maxay kaba dhigeen amsigtan ay leeyihiin dee haddii waxa weeyaan san oo kale dee waa sidaa imika hadduu nin uu haweene guursado mid labaad guursado sida dee ruux filislaam oo kale oo imika mid haddana afar wax ka badan guursado dee intii meherkooda horreeyaa saxiix noqonayo wax dambe meher uma qabanayo ma guntamayo oo kale tii oo kale ay kuma fasireenoo amsigtii bay maxay kaba dhigeen dee waxaaba ah kol haddii taa tahay wixii inay islaba dhacayaan ibtadi oo kale ayay kuma fasireen markaa ta'wiilkii lafdigii dee tukenaya ninkani waxyaalaha lama socon markan dambe dee shuruud nikaaxiya wax loo sharxay ma jirin waa nin soo islaamay haddii meesha wax kale xukunku isbedelayana rasuulka ilaahay waa u caddayn lahaa waqtigii looga baahnaa marka taasoo kale in amsig ibtadi lagu fasiro ama xadiidkii ahaa lacana allahu saariqa yasraqu lbaydata fatuqdacu yadu baydadaa lagu fasiro baydadii maalan ahayd ama alkhawda waxaan ay dhahaan ama almiqfar iyo koofyadii birta ayadoo dee qiimo weyn yeelanaysa ayagu qiimo yeelanaysaa waxaana waxaa looga jeeday waxaan macno lahayn baa waxa weeyaan oo dee bal dee tafsiir haba yeelata ay loo geynaya bal umuurahaas oo kale waxay dhahan waa ta'wiil faasidun noqon ama watawiil wa ta'wiilan baciidan jiimkaas waa macnaha saddexaad xamlu lafdi lafdiga oo lagu xambaaro calaa hayri daahiri waa daahirkiisani si uu keenaya si aan ahayn laa lidaliilin wax meesha daliilba ma jiro xataa suuradii dambe dee waxa weeyaan wax ruuxan mujtahidka ama mu-awilkii uu u haystay daliil inuu yahay daliilkaasi ay caddaynayuu leeyo daliil uu haysta isagu laakiin fii nafsi alamar ubaanu daliil ahayn baa keentay ta'wiilka kani daliilba maba jiro isagaa le saasuma markaa macnihiisu yahay wahada laa yusama kan saddexaad laguma magacaabaya ta'wiilan fi istilaaxi ahli lusuul ahl alusuul istilaaxooda ta'wiil laguma magacaabayo bal yusama laciban ciyaar baa lagu magacaabaa لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعيار لغو عياري كتاب كي إلهي سنه رسولك شنقيب دبا وحيدها ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سودان وحباب كان كمان ميدا آيات كي الصفات كون لغبا صرفية ظواهر تيدي محتملات أما محتملات أدو أن دي إلهي وحدي شريعة دي حقي أدل أدلي لغبا هيون أن أهينا لغبا صرفيه كقولهم استوى بمعنى استولى فهذا لا يدخل في اسم التأويل وهي نوع عن تأويل مقعي مسوق لأيه لأنه لا دليل عليه البطة واحد دليله ميشان تلماما يوصر فيه كين أيان أسلهان شرين قال السيوطي السيوطي باوحو كل وإمامك معروف كها فنون تبضن لها فنون تاكل دواني بدن ومركز لهانا متكسب كتب آدو بدن كبا اللي في بل كتب مركز سائرة oo waqtigiisii intii ka dambaysayba dee taa faaftee shuhurowday ahayd fanninka fanni kastaba funuuntii wax kaba qoray ahaa dee boqolaal kitaabna kutubtiisa kuwa haba yaryaraadeen barhkood kutubtaa la sheegaya laba safxo haba noqdeen ama safxiya badhbe lahaana ayaa wuxuu yihi fi lkowkab saadic kitaabkiisa la yidhaha alkowkab saadic alkowkab saadicna waa kitaabkan usul fiqiga dhowaanta dhammaadee jamculjawaamic la yidhaaho nadmigiisa oo kitaabkaasuu nadmiyey so bal matalan oo dee nadmiyo kala duwan oo funuun kala duwan buu leeyahay kutubtiina la wada madbuciyo sandee taa usuulkaa taa mustalaxa iyo ta balaaqada ah ee cuquuduljumaan iyo kolley bal kitaabkaas alkowkabu saadicu waxa weeyaan waa jamcu jawaamica nadmigiisa weeye waana kitaab madbuuca bal malaa toban sanood hortoodna masjidkan waan ku dhammaynayba waa kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo soddobaatan beyde ayaa wuxuu yidhaahaa markuu umuurahan kaba hadlayo الظاهر الدال بالرجحان وإن يحمل على المرجوح تأويل زك صحيح إن كان دليل أو حصب ففاسد أو لا لشيء فاللعب وأموره صدحا صاشر حميون الظاهر ظاهر أنا أمرك ظاهريا مؤوليا لقبح الله النص إيا ألفاظهاس الظاهر ظاهركم الدال مركا نظمك العقرية كل لامت لما الشدية سوى زكوان أتشبين laakiin de markan kale lafdigu waa shadan yahay addaalu waa waxa tilmaamaya ku tusaya birujxaanin waa raajix maca rujxaana ujeedadu macna ayuu daaina tusayaa raajixa kaas kaas baa daahir la yidhaha ujeedadu dee macnuu leeyahay marka horeba fahamka usoo degdegaya laakiin macno kaleu ixtimaalaya maaha lafdigu naskaa ay idhaahaan ee ah dalaaladiisu qaadicaad tahay macnaha mooye macno kale aan ixtimaalayn kaas isaga dee waxba kuma yimaadaan taawiillo kuma imaanaya nasri unbaa ku yimaada waxa weeyaan waa kaa isagu macnuu leeyahay fahamka usoo degdegaya laakiin ixtimaal kalaa jiroo marjuuxa haddaba kaa isagu macnahan raajixa ayay addaahir ka cabiraan macnaha kale almuawal bay idhahaan wain yuxmal haddaba lafdigaa daahirka haddii lagu xambaaro cala almarjuuxi macnihii marjuuxa ahaa تأويل فهو تأويل كتأويل بالأورن يا مركا معنيه مرجوع حالك بحنباره زكينا وتكمل لأقادي ويا تكمل بيت مركا لكن حولي صحيح تأويل صحيح وكاسوح نقني تأويل صحيحة إن كان الدليل كان طاموي وإن وجد دليل هدي دليل لحاله أما القرآن أما حديثه ده معنيه ظاهر ككسر فينا يا مركا وحل أورن يا دليل تأويل صحيحة أو حصيبه ama se haddii la maleeyo oo ujeeddadu wax daliil loo malaynayo laakiin aan daliil ahayn oo ruuxan wax awiilayaa uu leeya waa daliil laakiin fii nafsi lamri aan daliil ahayn ta'wiilkan uu sababtiisu uu noqdo fafaasidun fahuwa faasidun fahuwa ta'wiilun faasidun waa ta'wiil faasida kaasi aw laa lishayin amase waa la awilay lafdigii laakiin laa lishay daliille meeshii ma jiro wax دليل الله مليانه ماشي ما بجرتو iyada falaacibun kaas ciyaar weeye kale waa kalaamkii siyooday ee uu ku nadminayay kalaamka bal labadan bayd wuxuu ka dambeysiyay sideed bayd oo intaba ay ku sugantay amsilo litaawiil albaciid oo labada misaal ee sheegayay ay ka mid ahayn amsilo sideed bayd baa ka dambeeya oo ay kuba sugantay amsilo litaawiil albaciid taawiilka baciidka oo qaybta hore wax wax loo malaynayo inuu ama dee taawiilka faasidka waa isla mid ama loo malaynayo inuu daliiliyo laakiin aan daliil ahayn haddaba alqaacidatu almacruufatu waxa ay tahay qaacidada almacruufatu cinda culamaai salaf la yaqaano ee jirtee saabidata culamaau salaf agtooda annahu laa yajuusu inaanay bannaanayn sarfu shayin shay sarfinteed min kitaabillaahi kitaabka ilaahay kaba mida walaa sunnati rasuulihi sunnaha rasuulka kaba mida can daahirihi daahirkiisa laga sarfiyo almutabaadiri minhu kaba degdegaye dee marka horeba fahamka usoo degdegaya ilaa bidaliilin daliil uun mooye in la helo yajibu arujuuc ileyh waa daliil maqbuula markaas oo ama qur'aan ama xadiis inoo suganba oo ay waajib tahay in loo laabmaa taasun mooye in daahirkii laga kaxeeyaa inaanay banaanayn ama taas baa dee qaacidadu ay tahay halkan cinda culamaai salaf bal waa taawiilkiisi guudba kolley sifaadkiiyo umuurahaasaan ku jirnay duhuuru ta'wiili sifaat sifaadka awilitaankan la awilayo bal waktiguu muuqday iyo dee ilaaha waktiguu gaadhsiisanya waa muuqashadii taans ama ay soo baxday kaana duhuuru ta'wiili ta'wiilka muuqashadiisu fii aayaati sifaati wa axaadiidiha aayaadka sifaadka iyo axaadiideeda ta'wiilkan la awilayo iyadoo la leeyahayba ama tashbiih lagaba cararayo dee waa firaara min atashbiih ama mubaalaqa tansiih lagu xeel dheeraanaya umuurahanba keenaysay bal waxa weeyaan haddaba ta'wiilkaasi fii cusuurin mutaakhira waa sameen casuur dambe ayuu ahaa bacda cusuuri lquruuni almufadala oo balda qarnigii saxaabada iyo kii taabiciintii iyo waxyaalahan imay jirin iyo balkaa atbaacu taabiciintii walow dee ayn hadallo yari ama fiqro kale ay noo dambayso ayna kolley inoo iman doonto bal ta'wiil wax lagu sheegi karaa miyuu sanafka bacdigood kaba dhacay cunwaan sidaasaa inoo dambeeya ee quruunta mufadaladaa dabadeed ayaa ta'wiilkani ahaa wa fii bii'ati almutakalimiina walfalaasifa nimanka mutakalimiinta iyo falaasifada bii'adooda ayaana ta'wiilkani kaba yimi wadalika bacda duhuuri alkhilaafi watafaruqi fi lmuslimiin intii khilaafka iyo firqooyinka iyo kooxaha iyo asxaab alahwa ay bateene khilaafka iyo tafaruqu fi lmuslimiin uu muuqday ayaana ta'wiilkani soo baxay u daahire wa kaana madhab alashcariya waabaqati abulxasan alashcari madhabkiisa iyo dabaqadiisii weliba iyo waman bacdahu min a'immati asxaabi waa khaasatan qudamaa lashaacir aan leenahay ciddii kaba dambaysay ee dadkii isaga la kulmay ee asxaabtiisa raggoodii waaweynaa imaamyadooda ahaa iyo waabaqati alatii akhadat can asxaabi kuwii soo raacayay iyaguna asxaabtiisa waa kuwii isagu aan laba kulmin laakiin raggii asxaabtiisaa wax ka qaatay madhabkiisa kaba qaatay oo dabaqadaa iyaguna asxaabtiisa ka qaatay intaba madhabkooda muxuu ahaa isbaata sifaati alkhabariya sifaatka khabarigaa in la sugo suuro suuro yar waa la heli karaa sifaadka khabarigina waa sifaadkan dee kolley sifaatkay markaa sifaat alcaqliya sifaat alkhabariya waa taqsiimiya marar dambe yimi sifaat alkhabariga waxay dhahan waa sifaatkan daliilkoodu ama uu qur'aanka yahay ama uu xadiidka yahay ee naqli ahaan in inoogu sugnaaday sida alwaji iyo alyadayn iyo alistiwa iyo umuurahaas kolley waxa muqaabilkooda ah sifaatkan ay asamciya alcaqliya bay dhahaan oo sifaatkan iminka samciga iyo basarka iyo iraadada iyo kalaamka iyo qudrada iyo waa sifaat dee daliilkeedii naqliga ahaa samciga ahaana jiro caqli ahaanna dee inay waxa weeyaan waa sifaat kamaalo iyaga la-aantoodna nuqsaani ay meeshii imanaysee waa sifaat ay leeyihiin waa caqligiina waa tilmaamaya dee naqligiina waa kanoo waa sifaat samciya caqligiina waa wuxuu keenayo oo dee isagii fahmi karo u gaadhi karo laakiin sifaatkan kale waa sifaatkaa ku sugnaaday uun naqliga inoogu sugnaaday ee sidaa alwaji iyo alyadayn iyo umuurahaas iyo alistiwa iyo taas bay asifaat alkhabariya kaba cabiraan haddaba sifaatka khabarigooda imaka markii dambe mutaahir lashaacira ay awilaan mutaahir ashaacira way awilayaan iyaga madhabkoodu raggaa hore wuxuu ahaaba in la sugo bal hadalkan ibnu taymiya hadal dahabina uu ka dambaynaya ujeedada umuuraha caddaynaya qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi wamadhab lashcariyi kolley hadalkan waa hadal yar dheer welibaan ahayn waa kitaab uu leeya atisciiniya la yidhaaho gaar ahaan bay u madbaceen waxaan filaya inaanu majmuuc lfataawa xataa kuba jirin waxa weeyaan kuwan rasaaishiisan kaleba ha kuba jiro laakiin dee waa inay risaala doctoraana ahaydba waata waa safxada ugu dambeysa ama hadalka ugu dambeeya kitaabkaasi ku xidhmo atisciiniin waxay dhahen ilaa sagaashan wejo kolley wuxuu radin u ahaaba qolooyinkan alkalaama nafsi sugaya iyagoo kalaamka kala diidaya ayuu radin u ahaa dee waana kolley ibnu kulaab iyo waxay bilaabeen ashaacira qowlkoodna ahaa ilaa sagaashan wejna waa tiriya oo kale oo dee marka la eego maca taxqiiqi ilaa sida saddex mujalad iyo ayay kuba madbiceeyeen waana halka ugu dambeysa wey dee mujalad gaarana waan arkayo on xagaagii arkayo iyadoo mujaladun ana laakiin dabcan dee xagaagu muxaqaqo saddex mujaladna way jirtaa hadalku waa halkaasi wuxuu idhaahaa wamadhabu alashcariyi nafsi ashcari madhabkiisa waa cayn ahaantiisa iyo wadabaqatii dadkii iyaguna la sinaa weeye ee aan isaga dee madhab ahaanba anayne laakiin ay isku dabaqo ahaayeen ka abilcabaas alqalanisiyi wanaxwi abulcabaas alqalanisiy waa dee dabaqadaas waa isla dabaqay ahayd maha asxaabtiisa in la leeya uu yahay axmed ibn cabdiraxmaan ibn khaalid alqalanisi baa la yidhaha reer rayi buu ahaaye laakiin waa min mucaasiri abilxasan ashcari qolooyinkaas adugu ama isagu la mucaasarooday iyo waman qablahu ciddii abulxasan ba kaba horeysay alashcari oo min aimati dadkii imaamyadiisa ahaye dee uu kuba dayanayay ah kaabi moxamed ibni kullaab horeynu tarjamada usoo marray cabdillahi ibni saciid ibni kullaab baa la yidhaha daa'ifada kullaabiyadna loo nisbeeyo waa dee uu ka horreeyey isagu bal masalada kalaamkaiyo waa ninka kolley laga yaabaa isagu waxyaalihii laba gooni noqdee uu bilaabay uu ahaa bal haddaba in abi maxamed ibni kullaab isaguna oo waa dee dadkii kaba horreeyey iyo waman bacdahu ciddii ka dambeysay waa abalxasan buu weli wadaa alashcari oo min aimati asxaabihi dadkii isagu xertiisii ama asxaabtiisii raggoodii ugu mudnaa ee aimadiisa aladiina kuwaasoo akhaduu canhu kaba qaatay kaabi cabdillaahi bni mujaahidin waa ninka abu cabdillaahi bni mujaahid la yidhaaho abu cabdillahi bni mujaahid kolley siyaro aclaami nubalana tarjamu ku leeyahay waa mujaladka lixyo tobnaad abubakr albaqilani dee waxa weeyaana sheekhiisiiba weeye iyo dabaqadaasoo magaciisa moxamed ibni axmed ibni moxamed ibni yacquub baa la yihi ibni mujaahid kolleyna in maan arkayn taariikh uu xadiday walow tarjamada uu dhigtay siyar aclaami nubala dee waana dabaqadaasuune laakiin bidabdi sanadii uu dhintay kumay sugnayn isaga iyo xataa in dee markaa isaga horta kumay sugnaynba ninka abi cabdillahi ibni mujaahid oo abubakr albaqilani iyo qolooyinkee dabaqada uba sheekhaa waayo abubakr albaqilani abulxasan ashcari lamau kulmin iyo waa abilxasan albahiliyi waa nin kaloo isaguna abulxasan ashcari taraamidiisii kaba mid ah oo ciddii xataa qolooyinkan tisciiniye soo taxqiijiyey tarjamadiisa magac may sheegin abulxasan albahili unbaabay kuba kaaftoomeen ibnu taymiin halkan dee waa qaadi abubakr iyo markaa isfirayini iyo qolooyinka abubakr ibn abufurakiyo inuu sheekhu ahaa waana tarjamadiisa uu ku leeyay siyar calam nubalana iyaduna magac kuma sugnaa ee abulxasan albahili saddex boqol iyo toddobaatankii adigu taqriiban waa xuduud ahaan ayaabu dhintay iyo waka abi halkan saxda oo qaninka kelimadan ninkan waka abi abi caliyin maaha waka abilxasan alxasan baa ka dhacday dabcada ama qoraalka ee magaciisa cali ibnu mahdi la yidhaha kunyadiisu waa abulxasan ee abi caliyin baaba kunyo kale uu noqdo lafdigii alxasan baa dhacay kunyadiisu waa ka abilxasan cali ibni mahdi abariyi waa nin isagana kunyadiisu abulxasan laba yidhaah cali ibni moxamed ibni mahdi ayaa la yidhaha dee abulxasan ashcari asxaabtiisiibuu kaba mid ahaa basra ayuu intii uu joogay ayuu kuba la saaxiibay waxna waa kaba qaatay kolley sideed boqol iyo saddex boqol iyo sideetameeyihii ayuu taqriiban ama fii xuduudi hadi alwaqt ayaabay dhimashadiisu ahayd bal qolooyinkaasi waa asxaabtii waana akaabirtii ay asxaabtiisa iyo wadabaqati dabaqadii madhabkeedu ama wamadhabu dabaqati athaaniya dabaqadii labaad ee qoladaas soo raacaysay alatii akhadad ka qaatay can asxaabi asxaabtiisa kalqaadi abi bakrin imaam adaa'ifa waa qaadiga abubakar ee daa'ifadaba imaamkooda ahaa kolley kutubta usuusha khaasatan markaanay muctasiliya wax ka soo naqlinaysa shaaficiya keyrkood alqaadi markay idlaaqaan waa ninkay kuba dhacdo waa baqilani isaga alqaadi markay idlaaqaan kuba dhaca dee xaggan usuulka marka la joogo usuuludiinna iyadana waa dee nin xaggaas marka la eego jaanibka ama ha noqoto ruduudaadkiisii badnaayee raafido iyo muctasilo iyo mushabiha iyo kuwa radiya umuurahaas bal waa nin bal matalan kolley waaba kan uu kaba cabirayo ibnu taymiya imaamu daa'ifa inuu yahay aaduu abubakr albaqilani oo kolley waa nin calam ahaa oo abubakr moxamed ibnu dayib baa la yidhaah tarjamo dheerna waa ku leeyade siyar aclam nubala iyo albidaaya wanihaaya oo nin bay yidhaahaan gaayatan fi dakaa ayuu xagga dakaaba ahaa baqilani buu kuba shuhroobay dahabi baa wuxuu ka cabiraa tarjamadiisa alimaam alcalaama awxad lmutakalimiin wamuqadam lusuuliyiin wa kaana sayfan cala almuctazila waraafida walmushabiha o dee berigaasna waqtiyada la kala baxay may ahayn oo isaga iyo baynahu wa bayna ahli xadiidi kaana caamir meelo qaarkood ha iskuba khilaafeene laakiin xidhiirhkoodii iyo arrintoodiiyo waa kaba dhexayso waa baqilani oo kolley umuuraha la yaab kale tiria waxaa ka mid a mar baa amiir almu'miniinkii waqtigiisa u diray daaqiyata ruom ama boqorkii reer ruom waa xagga marka la eego fahamkiisa iyo dakihiisu halkuu joogay iyo mansilada kolley dee qasooyinkiisaasna siyarka iyo taariikh ulkabiir iyo markaa taarikhu baqdaad iyo taarikhda ibnu kahiir iyo intaba way kuba wada sugan yihin marka boqorkii markii uu soo gaadhay baa wuxuu ugu talagalay in albaab yaroo kooban oo ruuxa ka soo gelaya isagoo raakica uu soo gelaya si uu noqdo dee markaa de boqorkii baa ka dambeeya uu risaalada u siday waa kaa reer roomna uu ahaa meesha yar khuuqada uu kasoo gelayaana in la foorsaday keenaysa tana qarad bay kaba ahayd oo isagoo dee raakicoo kale in soo galay isna markuu arkay ama uu dareemayo muxuu sameeyey xagga kale u jeestay dib buu u galay marka waxay noqonaysaa dabadiibuu ujeediyey ninkii markuu soo gaadhay oo meesha kasoo baxay ayuubuu salaamay salaamtii oo kale oo isagoo la fadhiyay soo naqliyeen inuu baadarigoodii soo galay markaasaa deetu baadarigii ku yidhi kayfa alahlu waalawlaad boqorkiina waa la joogaa boqorkii baa ku yidhi mah inahu yutanazahu can dalik oo de wuxuu weydiinaya ka warran caruurtii iyo islaantii iyo ti ruuxa way ka dhowrsan yihiin oo laga nasaayo deetu yihi atunazihunahu can ilahli walawlaad walaa tunazihuna raba alcaalamiin can saaxibati walwalad waa boqorki meeshiina waa joogaan keliga halka bilaadoodii qosandeyniya ilaah iyo rab alcaalamiina saaxiibi iyo walad baa u sheegteen dee ninkana waxaa leediin may waa ka fiicanya taa waa ka heer sareeya waa ka dhowrsanya hataa ayaa lagu odhanin bal markaa iyada kolley waxyaalo kale iyo naqaashaad kale oo dhex marin jiray soo naqliyaan bal waa ninkaas iyo waa abibakr ibnu furak waa abi isxaaq alsfirayini waa abi cali ibnu shaadaan bal kolley dee tarjamadoodii waktigiina waa gaadhay abubakr ibnu furakna kolley waa nin kutubtaba usulkana waa kusoo noqnoqdaa dee meelahana waaba yimaadaa moxamed ibnu xasan ibnu furak baa la yidhaha abubakr oo dee wuxuu isagu dhintay horta baaqilaani afar boqol iyo saddexdii ninkana aad buu ugu dhawaayo afar boqol iyo lixdii buu dhintay abu isxaaq lisfiraynina isaguna imaam buu xagga usulka yahay madhabka shaaficina waa dadkan asxaab alwujuha yidhahan wej madhabka kuleh macnaa mujtahidiintii madhabkee dee aqwaal gaara lehba ee markaas dee la taxgeliyo oo isaga abu isxaaq oo magaciisa ibrahim ibnu moxamed ayaa la yidhaahaa alustaadna way kaba cabiraan in badan usulka u yimaada asfirayin iyo ama alustaadna way kaba cabiraan kolley afar boqol iyo sideed iyo tobankii ayna waa dhintayba qolooyinkan ama ibnu shaadaankan isaga xasan ibnu moxamed ibnu ibraahim baabay yidhaahaan waana nin waqtigiisii musnad alciraaq aha xagga cilmiga xadiidka raggii ugu asaaniid caalisanaa buu ahaayoo dadkii wax ka qaatay khadiib iyo bayhaq iyo abu isxaaq ashiraazi iyo ayaa kaba mid ah afar boqol iyo lix labaatankii ama maalintii ugu dambeysay shan iyo labaatankii intuu dhinta lix iyo labaatankii maalintii ugu horreysay laba asay oo waa musnad alciraaq fii waqtihi taas kolleyna dhammaan tarjamo siyar labada mujalada ee saracsan toddobiyo toban iyo lix iyo tobaniyo bay dadkani taraajimtoodu ku sugan tahay qolooyinkaas buu leeyahay waa dabaqadii labaad ee abu isxaaq mee abulxasan ashcari asxaabtiisa isagu lamay kulmina lakiin asxaabtiisii raggaa hore baahir iyo ibnu mujaahid iyo ayay kaba qaateen iyagu oo ay iyagu dee madhabkan kaba qaateen qolooyinkaas oo dhan wuxuu yidhi waa ibnu taymiya hadalkii iyo wakayru haulaai waxaa madhabkoodu ahaa isbaatu sifaati alkhabariya sifaat alkhabarina waa taan soo sheegnay sifaatka khabariga in la sugo alati jaءa biha alqur'aanu wasunatu mutawatira kasiwaayiha cala alcarsh walyajhi walyadi wamaji'i ywma alqiyama wayri dalik ibnu taymiya wuxuu leeyahy waqad ra-aytu waan arkay kalaama kulli man dakartu raggaas oo dhan hadaladoodii oo dee kutubtoodii baan arkay buu leeyahay dalaacii sii badnaa kula man dakartu min haulaai waxaan arkay raggaa aan soo sheegay oo dhan hadalkoodao yuhbitu isagoo sugaya haadihi sifaati sifaatkan wa kutubuhum raggaa kutubtoodna mamluu'atun waxay kaba buuxdaa bidalika isbaatka noocaa laba sugo iyo wa biraddi calaa man yata'awalu hadihi sifaat radin la radiyo ciddii sifaat kaa awilaysay iyo walikhbaari warramid lagaba warramaa kutubtooda kaba buuxa bianna ta'wiilaha dariiqu ljahmiyati walmuctasila tawiilkeeda la awilaa jahmiye iyo muctasilo dariiqood inuu yahay kollayba waa santani waa tisciiniya waa se uu kuba yidhaha majmuuc lfataawana meelo ka mida sida mujaladka lixiyo tobnaad iyo isagoo ibnu fuura kaba hadlayay wahuwa miman yuhbitu kolley taawiilaadna waa leeyahay miman yuhbitu asifaat alkhabariya kalwajhi walyadayn wakadalika almaji walityaan muwaafaqata liabi lxasan waayo wuxuu la yidhaahaa waa majmuuc fataawa mujaladka lixiyo tobnaad safxada koob iyo lixdan idinma qoro taasi faina hada qowluhu wa qowlu mutaqadimi asxaabi isbaatka caynkaasi abulxasan qowlkiisii weeye asxaabtiisii horena waayo mar dambaa waxaan badlatay ee asxaabtiisiina qowlkood weeye ونqل الذhبي ذhبي wuxuu soo نqلiyey في ترجمة الxافظ أbي dr الhrwي abu dr الhrwي waa nin cabd بن أحmed ba l h cabdi keliya ayuu magaciisu yahay cabdi بن أحmed بن محamed reer haraat baa loo nisbeeyey waa nin malikiyo madhab aha laakiin markii dambe xaramkuu degay sheekh alxaram buu ahaa bal de waa raggii ugu asaaniid caalisanaa waxaanu leeyaba waa صaxiixa bukhaari ruwaadiisuu kaba mid yahay waana riwaayada xaafid ibnu xajar fatxulbaari ictimaadsado walow aanay matigeedii la madbacayno beryo dambe makaan aragnay iyadoo bukhaari ahaan loo madbaceeyey riwaayatu abi darin dhowaan aan aragnay laakiin xaafid ibnu xajar kol kolba wuxuu sharxa kuba sharxaya cibaarada uu sharxayo ta matiga taala ay kala duwantay sababtu matigii abuder lamay madbacayn qolooyinkii dee khaasatan maxamed fuad cabdilbaaqi iyo waxaybay markaa lamay madbacayn oo waxay roonayd in laisla madbaceeyo waayo kolkol bay labada cibaaro cibaarada matiga taala uu riwaayo u dhiganaya haddaba abuder waata uu ictimaadsaday sababtuu ictimaadsanaana saddex sheekhoo midna mustamli la odhanayey xamawi iyo kushmihani oo saddexdooduba farabri waa bukhaari tilmiidkiisii nimankii kaba qaatay ahaa ayuu saddexdooduu raawi u wada yahay bal ninkaa weeyaanoo riwaayadiisu ay tahay saxiixa bukhaari taasba weeye koleyna markii dambe maalikiyadu dee maqribka carabiga cilmigan kalaamka iyo waxyaalahaasi muu jirin ama meelaha may geli jirin raggoodii hore laakiin isaga dariiqiisu inta badan kaba galay oo xadiidkana waa loogu imanaya xaramkana waa loogu soo qasay iyagoo baajiya raggii amtaashiisa ay uga yimaadeen oo madhab alkalaam waa jaanibka uu maqaaribada kaba galay haddaba ninkaas baa tarjamo dheerna waa ku leeyahy mujaladka toddobiyo tobnaad weeye laakiin safxada idiin taalla shan boqol iyo shan iyo sagaashan baa taalla khad ayar baa ku jira halkaasi sababku waa shan boqol iyo sagaal iyo konton waxay isweydaartay shantii iyo sagaalka sababku waa shan boqol iyo sagaal iyo konton tarjamadu maaha tarjamadu halkan maaha sir haddaba can abibakr baqlani baa wuxuu ka soo naqliyaa anahu qaala qad bayanaa diin اluma waahla sina bal waa hadalkii abibakr baqlani أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير والباقلاني كلام كيسي ثم قال الذهبي هذا الكذهبي من وجه الذهبي وحيران فهذا المنهج منهج كان إثبات الصفات هو طريقة السلف والسلف كطريقة ديسي وأنا ترجمة أبو دروي ترجمة ما هاين كهر ليس تكلوي كهر ليس طباقلاني تن أبو دروي كبهر ليس وحوي أفر بقولي أفر يصدم كي بيصور لنتين وهو الذي أوضحه أبو الحسن وأصحابه وحن لي مذهب كسلف هو كأبو الحسن الأشعري وعدي أصحابتي سيهرة وهو التسليم وحن لي مذهب إن لا أقبله له قان سما لنصوص الكتاب والسنة وبه قال ابن الباقلاني ابن الباقلاني ساسو كتغي وابن فورك يو الكبار رجي ووينا إلى زمن أبي المعالي إلى إمام الحرمين وقتي سي لغا سو غاريي ثم زمن الشيخ أبي حامد يا غزالي وقتي غودي أو وقتي هذا ساتأويل كشهروبي بولي أبي المعالي يبا رجي وغه ريا ولا إن صامر هذا الذي سي أواخر عمري وأمورها كغلابمي هذا رجي داب وكبطي وكبشهروبي حقوده وإيغو إلى وقتي على سو غاريي أرقوحو أها إثبات فوقع اختلاف ألوان انت مركا لسو غدا اختلاف هي ألوان اي دعدي نوعي نسأل الله عفوا وهذا يدل عبارة عن عليها وهذا يدل أمورها سوحي نتصيان على أن تأويل الصفات صفات كل أولا لم يكن شائعا عند قدماء الأشاعرة لهذا وحشرين أما ميلها قاركون لكن ما هي مثل شائعة ashaaciradii hore laakiin markii dambe mutaahirul ashaacira ayaa arrimahani ay kaba shooroween oo bateen laakiin wax loo nisbeeyo raggooda hore ma aha allah subxana wa tacaala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watubu ilayk اللهم اجعلنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا